بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين darsigeennu wuxuu caawa ka bilaabanayaa macasharkeennu xadiidka konton iyo koobaad oo kitaabka la yidhaha mukhtasaru lbukhaari lilimaami ibn abi jamra waana dersigeennii toban iyo lixaad oo min hada alkitaab wa can cabdillaahi ibni cumar ibni alkhadaab cabdillaahi ibni cumar ibni alkhadaab waxaa laga wariyey yaquulu inuu leeyahay samictu waxaan maqlay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama nabi muxamed ayaan maqlay calayhi salaatu wasalaam yaquulu xaalow nabigu leeyahaan maqlay sala allahu calayhi wasalama kullukum dhammaantiin raacin baa tihiin qof kasta oo idinka mid ah waa raaci macnaha raaci weeye waa mas-uul oo hawl baa ilaahay mas-uul ayuu ilaahay saaray kullukum raacin fiiri dhammaantiin mid kastaahi waa raaciyo waxaa la faray in uu waxa weeye xifdiyo xibnihiisa inuu ilaaliyo indhihiisa mas-uul buu ka yahay farjigiisa mas-uuluu ka yahay inuu waxa weeye ma ilaahay wixii waajib ugu dhigay inuu ku isticmaalo mas-uul buu ka yahay kuwaas oo dhan awlaaddiisiiyuu mas-uul ka yahay naftiisiiyuu mas-uul ka yahay wahaakada wa kullukum mid kastoo idinka midana wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam mas-uulun waa la su'aalayaa an raci can raciyatihi mas-uuliyaddiisii iyo ilaalintiisii shaygii mas-uulka looga dhigay oo inuu ilaaliyo oo xifdiyo la amray qiyaamadaa la su'aalaya indhahaagii maxaad ku fiirisay lugahaaga maxaad ugu socotay carruurtaada maxaad ku quudisay carruurtaada maxaad ku tababartay carruurtaada maxaa waxa weeye aad waajibaadkoodii ka soo baxday sawjkaaga sideed ula mucaamalootay sawjadaada sideed ula dhaqantay waalidkaagii sideed baari u noqotay bulshada mas-uuliyad baa kaa saaran sideed yeeshay martida mas-uuliyad baa kaa saaran sideed ula dhaqantay sidoo kaleeto waxaa lagu su-aalayaa deriska xataa mas-uuliyad baa kaa saaran martigii kuu imaanayay mas-uuliyad baa kaa saaran ruuxii aqoonta lahaay ummaddii kaleeto waxa weeye mas-uuliyad baa ka saaran oo ka aqoon roonaay qiyaamada marka mas-uul qof kasta mas-uulkii la saaray waa la isweydiinayaa sidaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam alimaamu imaamku raacin imaamka muslimiintu waa raaci waa mas-uul wa mas-uulun waana la weydiinayaa can raciyatihi shicibkiisii ama raciyadiisii waa la weydiinayaa intii oo u ahay madaxda oo waxa weeye xuduuddii iyo axkaamtii iyo waajibaadkii sida uga soo baxay waa la su'aalayaa sayidunaa cumar ood og tihiin cadaaladiisu meeshay gaartay wuxuu dhihi jiray oo hadalladiisa ka mid ahaad qiyaamada waxaan ka cabsanayaa baqasha dalka ciraaq maraysa in jidadka ay xataa marayso baqasha jidka maxaad ugu xaaqi weyday oo qashinka uga qaadi weyday hadday baqashaasi ku kufto wax yaroo qashina lugta inta u galaan qiyaamada amaa laguu qabsadaa maan isleeyahaa buu yidhi sayid cumar qiyaamada amaa lagu weydiiyaa oo arrintaa laguu macnaha mas-uuliyadda axaad uga soo bixi weyda laguu qabsadaa ayaan is odhanayaa buu yidhi taasaan ka baqayaa waa ka cabsanayaa buu yidhi qiyaamada wuxuu yidhi intaasan cabsi ka qabaa buu yidhi amaa lagu soo taajiyaa baqasha dalka ciraaq ku simbiri raxata waa lagu su-aali doonaa maa isleeyahaa buu yidhi fiiri meeshay gaareen cabsidoodu ay ilaahay ka cabsanayaan subxaanahu wa tacaala toban iyo afar meelood oo qamiiska oo watahu karmo ku lahay karmo oo meeshaanu ka go'ay waa kabay meel kaleu ka go'ay waa la tolay waa la isku dhedhejiyey haddii la yidhaha maxaad dhar fiican u gada weysay qiyaamada amaa laguu qabsadaa xaqa bini aadamka oo la yidhaha kaligaabaad cadaalo xumo ku samaydo xoolihii muslimiinta ayaad ku tagrifashay amaa la yidhaahdaa aan ka baqayaa buu dhihi jiray cadaalo iyo waxa weeye iyo wanaaggeedii ahalkeedii dadkaas ba ahaa asxaabtaas ba ahayd kuwii jeclaada ilahay ha nagu daro imaamku waa mas-uul buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa mawaa waa raaci waa mas-uulow macnaha xugun baa ilaahay saaray wa mas-uulun waana la su'aalayaa can raciyatihi ilaalintiisi iyo mas-uuliyadiisa uga soo baxay waarajulu ninku raacin waa mas-uuloo waa macnaha waxa weeye waa mid jira fii ahlihi ahalkiisa ayuu ka yahay mid xifdinaya oo qawsaar u ah oo mas-uul u ah wa huwa asagana mas-uulun waa la weydiinayaa can raciyatihi ilaalintiisii iyo mas-uuliyaddiisii iyo gurigiisii iyo hoygiisii waa la weydiinayaa xaqoodii inuu oofiyey nafaqadoodii cuntada uu ku biilo meeshuu ka keenay dharka uu siinayo siday ahaad sida uu sawjada ula mucaamaloodo xuquuqda su ugu oofi jiray sida uu ahalkiisa hadday waxa weeye xataa sawjaadkii badan yihiin qismada iyo cadaalo ugu samay jiray sidau ahalkiisa ahalkana waa sawjada iyo qof kasta oo waxa weeye nafaqadiisu waajib kugu tahay oo ama owlaaddii ah ama aabba iyo hooyo ah ilaa aabbiyi hooyo owlaaddaa laga rabaa inay nafaqeeyaan markii waxa weye xoogaabaane marka mas-uuliyaddii waa lagu su'aalayaa ahalkaagii mas-uuliyaddaasaa laysku haystaa mas-uuliyaddaas qofwas qof kasta qiyaamada la su'aalaya oo ilaahay lasoo hortaajinaya oo uu lagu imtixaamayaa weey saasuu nabiguna leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa la su'aalayaa qof walba raciyadiisii iyo mas-uuliyaddii loo diray baa qiyaamadii haddana la weydiinaya inuu ka soo baxay inuusan ka soo bixin walmar'atu gabadhu ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam raaciyatun ayaduna waa waa waa mas-uul fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisay ka tahay mas-uul wa mas-uulatun waana la weydiinayaa can raciyatihaa ilaalinteedii iyo mas-uuliyaddeedii qiyaamadaa imtixaamkaas laga qaadayaa oo siday u maamushay xagga noloshii xagga waxa weeye biilkii xagga nafaqadii xagga naseexadii ammaanadii nafteeda maalkii zawjkeeda ciyaalkeedii martidii nafteedii kulli ayadaa hadda mas-uuliyaddii hoosoo dhan ayadaaba haydaba mas-uuliyaddii korona ninkiibaa loo diray mas-uuliyaddii hoosena gabadhiibaa loo dhiibay qolo walba ilaahay mas-uuliyad buu saaray alrijaalu qawaamuuna cala annisaa masaa'il waxa weeye mas-uuliyad weyne ayaga gooni baa la saaray laakiin dumarkiina waa mas-uul naftoodu waa la su'aalayaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qolo walba mas-uulkii la saaray ayaa qiyaamada la su'aalayaa wuxuu kaloo yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waalkhaadimu qofka khaadimka ah oo adeegaha ah raacin waa qawsaar fii maali sayidihi sayidkiisa ama ninka milkiya xoolihiisuu ku yahay ou ka yahay mas-uul ka yahay wa mas-uulun waana la weydiinayaa can raciyatihi ilaalintiisii iyo mas-uuliyadiisii qiyaamadaa la su'aalaya inuu maalka sayidkiisa xifdiyey inuu xuquuqdii lagu lahay ka soo baxay inuu kala khiyaani jiray kulli waa la su'aalaya qaala wuxuu yidhi raawigii cabdullaahi ibni cumar ka soo wariyey waxasibtu waxaan u malaynayaa an qad qaala inuu yidhi cabdullaahi ibni cumar waarajulu nabigu wuxuu kaloo yidhi buu yidhi waarajulu ninkuna raacin waa qawsaar fii maali abiihi aabbihiis xoolihiisi wiilkii waa qawsaar xoolaha aabbihiisuu qawsaar ka yahay wa mas-uulun waa la su'aalayaa can raciyatihi ilaalintiisii baa la su'aalayaaho xoolihii waalidkiisii inuu waxa weeye xifdiyey inuu masaalixdoodii ku dadaalay waa la su'aalayaa wa kullukum dhammaantiin raacin qawsaar baa tihiin wa mas-uulun waana la su'aalayaa qof kasta can raciyatihi ilaalintiisii loo diray iyo mas-uuliyaddiisii waa la su'aalayaa qiyaamada qof kasta waa la su'aalayaa qof kastana waa mas-uul waana la su'aalayaa mas-uuliyaddaas la saaray qiyaamada ayaa lagu imtixaamayaa inuu ka soo baxay iyo inuusan ka soo bixin qiyaamada la su'aalayaa weey hadda yoomkaas la is su'aalayo waa yoomka qof kastaaba uu cararayo oo ama xaqa laguu qabsadaa uu isleeyaha baa la yidhi yowma yafiru almar'u min akhiihi maalinka ilaahay yidhi waa maalinka qofku uu ka cararayo walaalkiis wa ummihi wa abiihi hooyadii iyo aabbihiina uu ka cararayo wa saaxibatihi wa baniihi sawjadiisa iyo carruurtiisana uu ka cararayo cilladduna wax kale maahane waa xadiidka hadda aan marayno mas-uuliyadan amaa laguu qabsadaabuu isleeyahay wuxuu isleeyahaa baa la yidhi walaalkaa waxa weeye xaqu kugu lahaay maxaad uga soo bixi weydo rixibnimada ugu xariiri weyday amaa laguu qabsadaa markaasuu cararayaa mid kastaa midka kale ku cararayaa baa la yidhi hooyadaa maxaad baari ugu noqon weyday amaa lagu yidhaahdaa buu isleeyahay carruurkii markaasuu cararayaa aabbahaa maxaad baari ugu noqon weyday wuxuu kaloo haddana leeyahay sawjadaada xaqeeda maxaad uga soo bixi weyday amaa lagu yidhaahdaabuu ninkii isleeyahay markaasuu cararayaa baa la yidhi maxaad uga soo bixi weysay carruurtaada ama ilmahaaga xaqooda marka ilmihiisiiyuu ka cararayaa sawjadiisiibuu ka cararayaa aabbihii hooyadiis walaalkiis sidoo kale waalidkuna waa lamidoo waalidku ilmahoodiibay ka cararayaan ayagoo is odhanaya amaa ilmaha xaqin xaqoodii laydiin qabsadaa yoomkaas marka ilaahay sidaas uga sheekeeyey ayaa xadiiskuna ka hadlayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa mas-uuliyad marka weyn marka laga hadlaayo xuquuqdan oo kaleeto oo bulshadiioo dhan kulligood ku tacalluqaysa xadiidka konton iyo marka mas-uuliyaddaasuu xadiisku ka hadlay xadiidka konton iyo labaad wa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey quulu isagoo dhahaya kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama wuxuu ahay nabigu wuxuu ahay calayhi salaatu wasalaam ida ishtadda albardu qabowgu hadduu darnaado bakara bisalaati salaadda waa dedejinaayey wa ida ishtadda alxaru kulaylku hadduu darnaado kulaylku badan yahana abradda bisalaad nabigu salaadda waa dibdhigayo xogay buu qaboojinayay yacnii wuxuu u jeedaa salaadan la dibdhigaayo ama la dedejinayo wuxuu u jeedaa raawigii baa macnaha ku daray baa la yidhi aljumcata ayaa looga jeedaa oo jumcada weeyaan marka waxa weeye hadalkan khaalid ibnu dinaar nin la yidhaha baa yidhi waa taabici ah ijtihaadan minhu buu u yidhi jumcadaa looga jeedaa laakiin sida raajixa ah waalxukmu calaa duhri kullihi baa la yidhi jumco kaliya maahane waa salaad kastaoo duhur xadiidkani wuxuu caddaynayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu wuxuu ahay waktigu markii uu yahay wakti qabow ah oo aan salaada duhur jamaaco horta wuxuu ka hadlayaa xadiidkaani oo uu sidiisaba quseeyaa dad jamaaco ku wada tukanayaan salaad duhur salaadaha kale ma ahan salaada duhurkaabay jamaaco iskugu yimaadeen masalan meel dheer bayna iskaga yimaadeen kulaylkaana badan waktiyada kulaylka ah oo waxa weeye waxaa lagu jiraa wakti kulaylka ayaa lagu jiraa marka waktiyadaas aada kulaylku u badan yahay jamaacada duhurka xoogaa yarow nabigu jamaacadu ilaa ay iskaga soo xaadirto oo salaada u kaadi jiray haddii kulaylku aada u daran yahay si jamaacadu ay iskugu timaado haddii waktigu uu wakti qabow iska yahay oo jamaacadii aysan kulayl la soo bixi weyne ay imaanaydana salaada duhurkaa bilowgeedu ka tukanaayey waktu fadiilaheeda xadiidku sidaasuu ka hadlayaa laakiin jama ruuxii asagoo aan jamaaco joogtaa ku tukanayn mar kasta duhurka awalkiisii ayuu markuu soo galo oo hubiyo ayuu waktu fadiilaha ka tukanaa sida ugu fiican ee dad jamaaco isku iskugu imaanaya laga hadlaya oo kulayl dheer ku soo lugaynayo oo masaajidkii ka fog oo kulaylkii ku dhib mudanaya inay jamaacada iskula tukadaanna raba ayaa laga hadlaya wuxuu ahay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam ou yidhi anas binu maalik ida ishtadda albardu qabowgu hadduu darnaado bakkara bisalaati salaada ayuu dedeji jirayoo sallaaha fii awaliha wa ida ishtadda alxaru kulaylku hadduu darnaadana abradda bisalaad salaada ayuu qabowji jirayoo bimacnaa akharahaa can awalilwaqti baa looga jeedaa wuxuu yidhi khaalid binu dinaar yacnii wuxuu uga jeedaa salaadan anas oo uu nabiga ka wariyey aljumcata laakiin sida raajixa waalxukmu calaa duhri kullihi baa la yidhaahdaa xukunku waa jumco kaliya kuma qaydnee waa duhur oo dhan xadiidka konton iyo saddexaad oo kitaabkeenna mukhtasaru lbukhaari lilimaami ibni abi jamra wa can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi jaa'a rajulu nin baa yimid walxaal annabiyu rasuulku sala allahu calayhi wasalama yakhdubu nnaasa dadka uu u khudbaynaya yowmaljumca maalin jumco ah nabigoo dadkii u khudbaynayo khudbadii akhrinaya ayuu nin yimid nin baa yimid ayadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbadii u taagan yahay ayuu ni yimid baa la yidhi fa qaala markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asallayta ma tukatay yaa fulaanu hebelow salaaddii sunnada aheed oo aheed taxiyatulmasjidka ma tukata buu yidhi fa qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya nabiga ilaahayow qaala rasuulku markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qum istaag oo farkac hadda rukuuc oo hadda tuko sunnadii ayada aheed jaabir bin cabdillaahi wuxuu warinayaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa yimid buu yidhi iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam yakhdubu nnaasa dadka u khudbaynayo yowma aljumca maalin jumco ah isagoo nabigu khudbo akrinaya nin la yidhaha sulaykulkadfaani aa la odhan jiray baa la yidhi sulayk alkadfaaniyi ayaa yimid marka qofku marku soo galo iyadoo khudbadii socoto haddii aan salaada loo istaagi rabin waxaa sunnaa intuusan fadhiisanin hadday meeshu masjid tahay ee aysan ahayn boos la kireeye iyo waxyaaba sidaa lokaal meel laga kireeye iyo haddaysan ahayne ay masjid oo kale masalanba tahay waxaa sunno ah intuusan fadhiisanin inuu tukado laba ragco oo magacooda la yidhaahdo taxiyatulmasjid beytka ilaahay markii la soo galo laba ragco ilaahay lagu tacdiimiyo ayuu tukanayaa intuusan fadhiisanin ka hor ninkaas marka wuu soo galay isagoon labadii ragco tukanin buu fadhiistay sulayg la yidhaahdo nabiguna khudbuu wadaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii waa la hadlay haddee khudbada iyadoo lagu dhex jiro ma la hadli karaa imaamuna shaafici iyo way ka hadleenoo waxay dhaheen waa haddii khudbada iyadoo lagu dhex jiro ou hadlo oo hadal aan macnaha waxa weeye hadal ou iskaga hadal hadduu hadlo hadalkaas la hadlo oo carabiga ahu khudbadii ma hadlaynayo khudbada waxaa shardi ah in arkaanteeda carabi lagu akriyo waa shardi baa la yidhi weliba midda hore id waa waa macnaha waxa weeye waa lazman marka waxa weeye wou hadlay khudbadii nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ku jirow ninkii la hadlay wuxuu yidhi asallayta yaa fulaan ilaa salaaddii weli lama gelini war hebelow ma tukatay markaasuu ninkii yidhi faqaala laa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qum farkac hadda istaag ee laba ragco hadda soo rukuucoo tuko axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay mid idinka midu hadduu yimaado idaa ataa axadukum yowma aljumca walimaamu yakhdub imaamkoo khudbada akhrina hadduu mid idinka midu soo galo falyarkac ragcatayni walyatajawaz fiihimaa laba ragca ha tukado hana soo gaabiyo ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda waxaa la yidhi taxiyatulmasjidku mar haddii aad fadhiisato sow tegi maydo wakhtigeedu ninkan maxay uga tegi weyse waata tuka la yidhi waxaa looga jawaabay laa tafuutu idaa qasura aljuluusu licudrin waqad kaana juluusu hada haada arajul qasiiran licudrin likownihi jaahilan haddii ruux cudurdaarna ou haysto oo uusan cilmi u lahayn inaan taxiyadaas layska rabo waxa weeye waktiguna gaabnaado tegi maydaa layidhi wakhtigeedu laakiin adigoo og in sunnadii layska rabo kasabaa iskaga dhaafto ee muddo dheer aad fadhido kabacdi looma istaagi karo wakhtigeedii waa ku dhaafaa lagu leeyahy waxaa la yidhi qofku hadduu yimaado ayadoo khudbada lagu jiro falaa yusallii lianla yafuutu awala jumca maca alimaam qaala fi lmajmuuc wa haadaa maxmuulun hadalkaas waxaa lagu xambaaray baa layidhi tafsiil baa la yidhi ruuxii haddii ou salaada masalanba khudbadiibaa sii dhammaan rabta khudbadoo sii dhammaan rabtaa timid haddii marka aad gasho taxiyo khudbadii baa inta dhammaataa jamaacadii la gelaah takbiirtii hore iyo a ku dhaafaya markaas maxaad samaynaya taxiyatulmasjidka geli maydid tukan maydid fadhiisana maydid waa taagnaanaysaa baa la yidhi ilaa salaadda laga aqimo li'anna hadduu fadhiisto taxiyadii baa dhaafayso karaahu ku dhacaya hadduu tukadana jamaacadii fadligeedii hore ayaa dhaafaya baa la yidhi xirashadii wixii dhanba dhaafaya xadiidka konton iyo afaraad wa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi asaabat innaasa dadka waxaa asiibtay sanatun abaar calaa cahdi annabiyi sala allahu calayhi wasalama zebankii nabiga calayhi salaatu wasalaam fa baynamaa waqti annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama yakhdubu oo khudbo akhrinayo fii yowmi aljumca maalin jumco ah asagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbadii asagoo akrinaaya qaama acraabiyun nin reer baadiyaaba istaagay baa la yidhi nin baadiyaha degan weeyi fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow halaka almaalu xoolihii way halaagsameen xoolihii abaar bay la baabeen wa jaaca alciyaalu ilmihiina way gaajoodeenoo waxay ku noolaadaanay waayeen ilaa quudka iyo barwaaqadu roob bay ku timaadaa fadcullaaha lanaa ilaahay noo bari ilaahay noo bari fa rafaca wuxuu nabigu kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood saasuu kor ugu taagay nabigu calayhi isalaatu wasalaam wamaa naraa ma aanu arkaynin fi samaa'i samada qazacatan cad yar oo daruura qazacatunta macnaheedu waxa weeye qidcatan min saxaabin ow raqiiqu saxaab aladii idaa mara taxta saxabi alkasiira kaana kaanahu dillu saatirun lanaa qazacatan cad yar oo saxaab ah macnaha daruur ah ama caad ah cirka kama muuqan nabigu markuu ducada bilaabayey cirka wax caada laguma arag macnuu saas weeyaan nabigu iyadoon cirka caad ka muuqan ou ducada bilaabay calayhi salaatu wasalaam isla markii roob baa yimid fa wallaahi baan ku dhaartou yidhi anas binu maalik alladii ilaahaasoo nafsii naftaydu biyadihi awooddiisa ay ku jidhee maa wadacahaa nabigu gacantiis gacantiisa ma dejin xataa saara asaxaabu daruurtii ilaa ay kacdo daruur baa soo kacday isla markiiba soo oo faaftay daruur baa faaftay roobku markuu imaan raba waa aragta caad baa imaanaya meelaa caad ka soo baxa waa weynaana waa weynaana isla markii roob da-ayaad arkaysaa ilaahay barwaaqadii keenaya xataa saara asaxaabu daruurtii ilaa ay ka kacdo amhaal aljibaali buuro iyadoo lamida masalladeeda buuro ay la masal tahay lamid tahay macnaha buuro waaweyn iyadood u marayso aad daruurihii soo kaceen daruuraan isla markiiba aragna iyo caad uma lam yanzil nabigu ma degoonin can minbarihi mimbarkii ou dul saarnay kama soo degin xataa ra'aytu almadara roobkii ilaa aan ka arkou yidhi anas binu maalik yataxaadaru asagoo ka soo hoobanaya ama asagoo ka soo dhibdhibcaya asagoo ka ku dhibdhibcaya calaa lixyatihi nabiga garkiisa korkiisa garka nabiga nabiga calayhi salaatu wasalaam garkiisuu ku dul da'ayaa roobkii masaajidka nabigu cariish buu ahaa oo aan kor roobka celi karin roobku markuu yimaado roobku waa ka soo dhex dusayaba marka roobkii da'ayey nabigiiyo khudbadii akhrinaaya ou qooyi garkiisii oo dhan biyaa ka dul da'aya nabiga calayhi salaatu wasalaam isla markii ayaa roobkiiba yimidba nabigu ou ducaystay ilaahay baryey fa mudirnaa wuxuu yidhi anas binu maalik fa mudirnaa waana la waraabiyey yowmanaa maalinkeennaas daalika oo kaas maalinkaas roob baa noo de'ey wa min alqaddi maalinkii berri ahaa oo maalinkaas jumcay aheeda sabtigiina roobkii waa de'ey wa bacda alqaddi berri maalinkii ka sii dambaydoo aheed axadna roobkii waa de'ey waaladii yaliihi qaddigaas dambe kan ka sii dambe kan la xidhiira oo waxa weeye isniintii aana roobkii waa de'ey xata aljumcati alukhraa ilaa jumcada kale laga gaaro ayuu roobkii socday roobkiiba kala go' ma yeelan weeye macnuhu waaba iska socdaaba wa qaama waxaa istaagay buu yidhi wa qaama waxaa istaagay daalika alacraabiyu ninkii asaga ahaa saxaabigii oo baadiyaha degi jiray ayaa istaagay ow qaala ama anas binu maalik wuxuu yidhi kayruhu nin kale oon kii ahayn kii awel hore nabiga ducada su'aalay maahane nin kalaa istaagay ama asagii naftiisiyaa istaagay mid oon baa istaagay haddana ma jumcadii kale jumcadii hore waxaa laga dacwoonayey oo nabiga loo soo sheegay oo ilaahay noobari loo lahaay waxa weeye waa abaar roob la-aan roobkiibaa batay hal usbuucou da'ayey waa loo dul qaadan waayey bini aadamka fiiri barwaaqadana uma dul qaadan karaan oo haddii roobkii iyo barwaaqadii ka bataan awooddoodii waa daciifo roobku hadduu dhowr beri socdo dadkii shala dhibaatada u baqbaqtinayay subaxa dambe waxay leeyiin ilaahu ma qaadi karno tabar ma hayno waa daciif bini aadamku usbuucii dambaa haddana nabigii loo nabigii ou nin istaagay markaasuu haddana wuxuu su'aalayaa roobkii waana baabi'iye ilaahay noo bari inuu naga joojiyo nabi moxamed o calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi ninkii markuu istaagay yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyow tahaddama albinaa'u dhismadii way duntay dhismadii guryihii way duntay wa qariqa almaalu xoolihiina way maashoodeenoo biyey ku hafadeen qariqa waa la yaqaanaa biyey ku baaba'een biyaha macnaha baabaashay fadcullaaha lanaa ilaahay noo bari inuu roobka naga istaajiyo xoolihiyaa nooga baaba'ay guryihii baa ku dumay ilaa roobka hadduu tirada ka bato guryuhu waa dumayaan xooluhu waa baaba'ayaan eber biyaanna haddanana baaba'shay fa rafaca nabigu kor buu u qaaday yadayhi labadiisa gacmood wa qaala wuxuu yidhi allaahumma xawaalaynaa walaa calaynaa allaahumma xawaalaynaa walaa calaynaa saasuu yidhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam allaahumma yaa allaheeyow xawaalaynaa ijcal xawaalaynaa gaararkeenna ilaahow yeel gaararkeenna meelaha geesaheenna oo magaalada korkeeda aan ahayno dadku deganayn ilaahow noogu di'i walaa calaynaa dusheenna ilaahow ha ku di'inin dusheenna ilaahow nooga qaadoo meelaha geesaha ilaahow noogu di'i famaa yushiiru nabigu kuma taagaynin biyadihi gacantiisa ilaa naaxiyatin jiho jihadaasoo min asamaa'i samada ka mid a farta saa uguma taagaynin ilaa hadduu ku taagaba infarajat waa faydmayse daruurtu meesha uu nabigu saa gacanta ugu taago oo uu yidha ilaahow daruurta korkeenna saara naga wareeji oo meelaha geesaha noogu di'i gaararkeenna ah daruurtu meeshuu saan ugu taago gacantaba waa faydmayso waa ka wareegaysa weeye wa saarad waxay noqotay almadiinatu magaaladii madiino mithla aljawbati bar oo kale ama gelgelin oo kale alfurjatu almustadiira fi saxaab macnaha bar bartu meel yaro oo baroo hoosa u wareegsan sidaasoo kale magaalada madiino intii korkeeda ku aadaneed caadkii baa laga wareejiyey meelaha kaleo ka muuqdaa dhinac walbuu ka xigaa laakiin magaalada korkeedii nabi moxameda ilaahay u bariyay ilaahu naga dulqaad inta nagu aadan meelahaas aan daddeganayn oo geesaha baadiyaha iskaga di'i roobka noogu di'i ilaahu meelahaas marka magaaladii o dhanba waxay noqotay wax yarood gelgelin u malayso ama bar inta nagu aadan daruurtii baa ka wareegtay weye macnuhu wuxuu yidhi anas binu maalik wasaala waxaa socday oo biyihiisi iska dureereen alwaadii waadigii qanaatu la odhan jiray waa magaciisa shahran hal bil ayaa biyihiisa qulqulaayeen waadi la yidhaha magaciisa oo magaalada madiino ku yaalla tog oo togaga madiine ka mid ah hal bil ayaa biyihiisu qulqulayeen tira badi intay ka qabaan roobkii walam yaji ma imaanin axadun qof min naaxiyatin jiha kama imaanin ilaa qof kastoo yimaadaahu xadatha wuxuu ku sheekaynayey biljawdi madarka madarka badan ayaa jawd la yidhahdaa madarka badan oo aad u faraha badan qofkii meel ka yimaadaaba wuxuu ka sheekeeyaa roobkii tirada badnaay barwaaqadii nicmadii oo ka sheekaynayaa la yidhi xadiidka konton iyo shanaad wa can cabdillaahi ibni camar ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahay yusallii mid tukada qabla duhri salaada duhur ka hor ayuu wuxuu nabigu tuka jiray ragcatayni laba ragco wa bacdahaa salaada duhur ka bacdina wuxuu tuka jiray ragcatayni laba ragco wa bacda almaqribi salaada maqrib ka bacdina wuxuu nabigu tuka jiray calayhi salaatu wasalaam ragcatayni laba ragco fii beytihi gurigiisu ku tuka jiray wa bacda alcishaa cishaha ka bacdina wuxuu nabigu tuka jiray ragcatayni laba ragco wa kaana wuxuu ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yusallii midaan tukanin bacda aljumcati jumcada ka bacdi xataa yansarifa ilaa uu ka gedoomo oo gurigiisa uu ka aado weeye macnuhu ilaa uu ka gedoomo oo guriga ka aado guriga markau tagana fa yusallii wuxuu nabigu tukan jiray bacda aljumca ragcatayni laba ragco ayuu nabigu tukanayay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxaa warinaya cabdillaahi ibni cumar ibnu alkhadaab wuxuu ka hadlaa xadiidkaani rawaatibu asalaad wax la yidhaahdo salaada waxa weeye raatibooyinka salaada oo ka hadla raatibooyinka salaada marka raatibada salaada oo waxa weeye sunnooyinka ah waxaa loo qaybiyaa qabliyo iyo bacdiyo labadaasa loo qaybiyaa raatibada qabliyada iyo raatibada bacdiyada ah ayaa loo qaybiyaa haddii laysku darana shanta salaadood sunnooyinka raacda oo nabigii iyo saxaabtii ay tukan jireen waa labaatan iyo labo ayaa la yidhi waa labaatan iyo labo labaatan iyo labadaas toban waa mu'akad toban iyo labana waa kayru mu'akad labaatan iyo labada sunnooyinka ahi waxay ka imanaysaa duhurka waxaa ka horeeya afar ragco oo sunno ah waxaana ka dambeeya afar ragco oo sunno ah casirka waxaa ka horeeya afar ragco oo sunno ah waa toban iyo laba isku noqonayaan maqribka waxaa ka horeeya labo waxaana ka dambeeya labo waa afar kaleeto cishaha waxaa ka horeeya labo waxaana ka dambeeya laba ragcoo sunno ah subaxana waxaa ka horeeya laba ragcoo sunno ah intaa haddii laysku darana waa labaatan iyo labo labaatan iyo labadaas laba qayb baa loo qaybiyaa toban aad baa sunnadeeda layskaga dalbaa oo waa mu'akad bay dhahaan kutubtu iyo culummada islaamku toban iyo labana waa kayru mu'akad tobanka mu'akadka ahi waa laba ragco oo duhurka laga hormariyo iyo laba laga dabamariyo waa afar labo laga dabamariyo maqribka iyo laba cishaha laga dabamariyo waa afar kale sideed haddii laysku daro iyo labada subaxa laga hormariyo haddii intaa laysku daro meeqay noqotay toban tobankaasu waa kayru mu'akad toban iyo labada kaleoo noo hartana waa kayru waxaan rabaa tobankaasu waa mu'akad toban iyo labada noo hartana waa kayru mu'akadoo waxay ka imanaysaa laba duhur ka horayda laba ka dambaysa iyo afarta casir ka horrayda waa sideed laba maqrib ka horrayda iyo laba cisho ka horrayda waa toban iyo labo toban iyo labadaasuna waa kayru mu'akad raatibooyinkaas nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtuba way tukan jireen sunnooyinka ah oo salaadaha laga hormariyo way tukan jireen masalan marka laga hadlaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaaddii uu tukan jiray oo sunnooyinka ahayd waxaa ka mid a labada ragcoo subaxa ka horrayda nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa tukan jiray wuxuu wariyey imaamulbukhaari iyo imaamu muslim caaisha waxa waxaa laga wariyey inay tidhi lam yakun innabiyu sala allahu calayhi wasalam calaa shayin min annawaafili ashadda tacaahudan minhu calaa ragcatay alfajri bay tidhi labada ragcoo salaada subax nabigu soo ugu dadaalo waxa uu ugu dadaalo sunno ah maba jirin bay tidhi aad buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu dadaali jiray oo u xifdi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam afarta duhur ka horrayda iyo afarta ka dambaydana nabigu calayhi salaatu wasalaam ayadana wuu tukaday baa la yidhi wuxuu wariyey imaamulbukhaari caaisha waxaa laga wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay bay tidhi kaana laa yadacu arbacan qabla duhri afarta ragcood duhurka ka horreeya nabigu kama tegi jirin wa ragcatayni qabla alqadaad iyo labadii subxoon soo marnayba imaamu muslim wuxuu ku daray kaana wuxuu ahay bay tidhi caaisha nabigu yusallii fii beytii gurigayga wuxuu ku tukan jiray qabla duhri arbacan intuusan duhurka gelin afar ragco oo sunno ah waa bixi jiray masaajidka u aadayaa dadka ayuu soo dujiyaa gurigou soo galaa fa yusallii ragcatayni haddana laba ragcoo sunnaah buu tukadaa wa yasiidu ragcatayni aydan bacdaha laba ragcana haddana waa tuka jiray waxay wariyeen imimaamu waxa weeye rawaahu lkhamsa xadiis ah oo imaamu tirmida uu saxiix yeelay ummu xabiiba waxaa laga wariyey inay tidhi waxaan ka maqlay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo leh man sallaa arbacan arbaca ragcaatin qabla duhri wa arbacan bacdahaa xaramahu allahu cala annaari afar ragcood duhur ka horrayda qofkii tukada iyo afarta duhur ka dambaysa naarta ilaahay waa ka xarrimaya marka duhurkii afar ka dambayda iyo afar ka horrayda sidaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ay uga sugnaatay subaxana waa soo sheegno laba labaa ka horrayda sunno ah jumcada marka duhurka booskiisay joogtaa jumcada maalinkeedu waljumcatu ka duhri min min xaysu waxaa la yidhaahdaa waljumcatu ka duhri jumcadu duhurkay la mid tahay raatibada min xay min xaysu raatiba sunnada marka laga hadlaayo jumcadiiyo duhurka waa isku mid oo duhurka soo afar kama horrey afarna kama dambaydo sunno ah jumcaduna waa la mid wuxuu wariyey imaamu muslim abi hurayra wuxuu ka wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa sallaa axadukum aljumcata falyusalli bacdaha arbacan markii qof idinka miduhu jumcada tukado afar ragco oo sunno ah oo raatibaha ha ka daba mariyo sidii duhurka o kaleeto imaamu tirmidi wuxuu wariyey xadiis cabdullaahi bni mascuud oo warinayo wuxuu ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam mid tukada jumcada ka hor afar ragco oo sunno ah wa bacdaha arbacan afar ragco oo sunnaana waa ka daba mari jiray daahirku waa inuu yahay tawqiif macnaha xadiidkaa waa tawqiifoo nabiguu ka ogaaday ficilkaa cabdullaahi bin mascuud taas waxa weeye marka waa salaadii duhurka aheed salaada casirka ah ayadana waxa weeye afar baa laga hormariyaa oo sunnaa baan dhahnay maxaa u daliila sida hadda xadiiskaba aan ku qaadanayno sunnooyinkii hadda casirku way ku jiraanoo sida waxa weeye xadiistu way soo qaadanayaan salaada casir waxaaba ka mid a imaamu tirmidi xadiis oo warinayo xasan ah cabdullaahi ibni cumar wuxuu ka wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam raxima allaahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan uu yidhi nabigu afar ragco qofka casirka hormariya ilaahay how naxariisto wa yusalliihaa ragcatayn ragcatayn imaamu tirmidi wuxuu kaloo wariyey oo sayid cali oo nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu tuka jiray buu yidhi qabla alcasri arbaca ragcaad yafsilu baynahunna bitasliim laba laba uu tuka jiray salaada maqrib baan haddana gelaynaa salaada maqrib sunnadeedu labana waa laga hormariyaa kayru mu'akada ah labana waa laga daba mariyaa wouna samayn jiray nabigeennu sala allahu calayhi wasalam imaamu albukhaari iyo imaamu muslim labadaasu waxay wariyeen cabdullaahi ibni cumar wuxuu ka wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi waxaan ka soo xifdiyey nabiga cashra ragcaad toban ragco ragcatayni qabla duhri wa ragcatayni bacdahaa wa ragcatayni bacda almaqrib fii beytihi buu yidhi laba ragcow nabigu ka daba mari jiray salaada maqrib gurigiisuuna ku tukan jiray wa ragcatayni bacda alcishaa fii beytihi laba ragcana wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku cishaha ka bacdi buu tukan jiray gurigiisuuna ku tukan jiray wa ragcatayni qabla salaati subxi labana salaada subaxoo ka hormariyaa gurigiisuuna ku tukadaa kaanad waxayna ahayd labada ragcoo subaxu saacatan laa yadkhulu cala anabiyi fiiha laa yudkhalu cala anabiyi fiiha marka ragacaadkaanu waa kulligood waa hadda mu'akado waxaa sunnaa inuu qofku tukado laba ragco oo khafiifa oo fuudaynayo salaada maqrib waa laga hormariyaa labana waa laga hormariyaa imaamu albukhaari iyo imaamu muslim waxay wariyeen anas binu maalik waxaa laga wariyey inuu yidhi kunnaa bilmadiina magaalada madiine ayaan joognay fa idaa addana almu'adinu lisalaati almaqrib markii mu'adinku salaada maqrib u addimo ibtadaruu ibtadaruu asawaariya waxay u degdegi jireen asxaabtu tiirarka meesha waxa weeye masaajidka waxa weye isdhawaanooyinka ah ayay u degdegi jireen ilaa sutra laga dhigtaaha fa yarkacuuna ragcatayni ragcatayn laba laba ragcay tukan jireen xataa ina alqariiba layadkhulu lmasjida fayaxsibu fayaxsibu ana asalaata qad sulliyat min kar wuxuu yidhi xitaa ruuxa waxa weeye qariibka ah oo waddanka aan war aan war u haynin wou imaanayaa markaasu wuxuu u malaynayaa in salaadii maqribka la tukado u malaynaya dadka tukanaya sunnada say u fara badan yihiin salaadii marka waxa weeye maqribkana sidaas baa lagu tilmaamay salaaddii maqribka cishahana hadda iyadana sidoo kale sunnay leedahayo iyadana waxa weeye cishaha labana way ka horraysaa labana way ka dambaysaa cishaha oo cishaha waxaa ka mid a sunnooyin adilada ku soo aroortay nabiga calayhi salaatu wasalaam wou samayn jiray baa layidhi salaada cishaha ah labou ka hor mari jiray labana waa ka daba mari jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa sunnaa laba ragco inta cishaha in laga hormariyo imaamu albukhaari iyo muslim waxay wariyeen cabdullaahi ibnu mufadal nin la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam bayna kulli aadaanayni salaatun bayna kulli aadaanayni salaatun uma qaala fi athaalithati liman shaaa laba aadaanoo kasta waxaa u dhaxayda salaad laba aadaanoo kasta waxaa u dhexayda salaad laba aadaanoo kasta waxaa u dhexayda salaad markii saddexaad uu nabigu yidhi qofkii doona marka inaysa macnaha waxa weeye mu'akad ahayn meelahay ka qaatani ka mid ta cishaha marka waxa weeye isaga labana waa laga dabamariyaahoo hadda iyadana axaadiistay ku soo aroortay nabigu inuu laba kasii daba mari jiray labana laga hormarina waa midaas sunnooyinka waxaa kamid a watarka ayaa kamid a ba la yidhi sunno kaleo waxaa jirta watarahoo ayadana markii cishaha la tukado kabacdi aad ama ku watarinayso hal ragco ama saddex ama ugu badnaan kow iyo toban ilaa nabigu kow iyo toban ma uusan dhaafsi jirin watarku markaasna waa salaad sunno ah oo nuuca ah sidoo kale waxaa sunnadii kamid ah sunnooyinka salaatuleylkii baa kamid ah salaatuleylka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaali jiray waa sunnooyinkii kamid tah salaatuleylku marka waa sunno rasuulka ou jeclaay nabigaa la su-aalay calayhi salaatu wasalaam ayu salaati afdalu bacda almaktuubaa la yidhi salaada waajibkaa ka bacdi salaadaha tee ugu fadli badan markaasuu nabigu yidhi asalaatu fii jawfi lleyl salaada la dukado gelinka dambe ayuu yidhi oo qiyaamulleylka ah habeenkii loo istaago imaamu albukhaari iyo muslim waxay wariyeen xadiis abi hurayra ou nabiga ka wariyey nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam abi hurayra wuxuu yidhi awsaanii khaliilii bihalaasin uu yidhi saaxiibkaygii nabi moxamed saddex shay buu ii dardaarmay siyaami halaathati ayaamin min kulli shahrin bil walba inaan ka soomo saddexda maalmood oo ayaamulbiidka la yidhaahdo oo bishu markay tahay toban iyo saddex toban iyo afar toban iyo shan sida imaamu nawowi iyo ku tilmaameen noocaas weeyi wuxuu kaloo ii dardaarmay nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam wa ragcatayo duxaa salaada la yidhaha salaatu duxada labadeeda ragco labo ilaa sideed sida raajixa ayaa loogu badiyaa toban iyo labana waa la sheegaa salaadaa salaatu duxada ah ayaduna waa sunno nabigu ficilna u sameeyey qowlna u sameeyey asxaabtiina ay sameeyeen oo subaxii markii qorraxdu soo kor noqoto ilaa duhurka laga gaaro inta u dhaxayda oo dhan ayaa la tukan karaa salaatu duxada waana sunno waana sunno wuxuu kaloo ii dardaarmay saaxiibkaygii oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam buu yidhi abi hurayro wa an uutira qabla an anaama habeenkii intaanan jiifanin inaan salaada watarka aa tukado qofkii is odhanaya ama ka baqayaa la yidhi inuusan soo kicin waxaa u fiican cishaha markuu tukado oo uu tukado raatibada ka dambayda hadduu salaatuleylkii tukanayana uu tukado qadarkuu awoodo inuu inuu ka daba mariyo watarka ee markaa iska jiifta weeyi marka sunnooyinku sidaasay aada ugu fara badan yihiin dersigeennii toban iyo lixaad oo kitaabkeennii mukhtasaru lbukhaari mukhtasaru waxa weeye imaamu albukhaari lilimaami ibni abi jamra inta ayaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu